qoysaskan oo guryahoodii uga barakacay daadadkii ka dhashay roobabkii guga ka da-ay magaalada baraadwan ayaa deegaansaday walaalka magaalada gaar ahaan halka loo yaqaano faarax caafi oo ku dhow agagaarka garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada baraadwanaa duufa dhanka nolosha sida hooyla-aan biyola-aan musqulo la-aan iyo shaqola-aan ayaa soo food saartay dadka qaarkood oo markii hore nolol maalmeedka qoysaskooda ka maarin jiray muruqmaalla qaar ka mid a dadka degankaamka qallaafa ee dulaadka magaalada baladweyne ayaa radio beel looga warramay duruufaha haysta iyagoo codsadan gurmad lala soo gaaro annugu waxaan nahay dad soo bara kacay ka soo barana kacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda kooshin gaar ahaan kaam qallaafe waxaan ku soo bara kacnay marka oon joognaa faarax caafi faarax caafi waxaan ku soo bara kacnay marka toddoba toddoba mar oo u dhiganta toddoba biyo aan ku soo barakacayna faarax caafi hadda barakacan ugu dambeeya oo kan markaan soo barakacayno roobkiiaa nagu dayey roobkiibaa yacnii kaamkii iyo wixii biyo noqday saasaan soo baxnay hadda faarax caafi aan joognaa aan joogno faarax caafi marka faarax caafi biyo ma hayno raashiid ma hayno ma hayno baca ma hayno noloshii daruuriga dadka u ahayd nafleyda ma hayno waa iska joognaa oo keliya magaalada owel waxay ahaan jirtay haweenka waa iska shaqo tegi jireen hadday malaas soo helaan iyo hadday dhardhaq soo helaan iyo hadday qoryo doontaan iyo hadday makiinada tutumay aadaan tutumaydii waxaa la keenay misgaba waxaa la keenay makiin misgadii tumi maxay ka shaqaynay marka dhardhaqowgiina maba la helaayo ma helayin ma helayin malaastii ma helayiinoo guryo dhagax ala dhisanu haayaa maxay ka shaqaynayeen marka waxay ka shaqaynayeen marka raggiina waa sidoo kalenta asagana waa shaqaysan jiray awel hadda shaqo ma haayo ragga shaqo ma haayo sidaas daraaddeed marka la joogay hoos la joogay oo meesha hadda laga soo qaxay la joogay ilmaha dugsiay bara jireen iskuulay bara jireen hadda iskuulna meeshan ma leh dugsina ma leh marka waxaan codsanaynaa intaas aan sheegnay dadka in lagu taro oo wax lagu taro dadka wax la taro magacayga waa dheere xaadle cismaan oo ka soo barakacay xaafadda kuushin dadkan hadda meeshaan joogo ee faarax caafi ku soo barakacay ayaan ka mid nahay kaamkaana ka mid nahay waxaan idiin sheegayaa ama hay-adaha samafalka ama kuwa ummadaha islaamka ah ee wax leh in ummaddan soo barakacday een biyo haysanin een baad haysanin een dawo haysanin oon waxbarasho haysanin in hay-adaha ay wax u qabtaan daruufta meeshaan taallo sagaal maalmood meeshaan joognaa sagaalkaas maalinoon joogno sagaalkaas maalinoon joogno wax biia ma hayno baad ma hayno sisinyari ma hayno baca ma hayno caafimaad ma hayno wax aan hayno ma laha annagaa rag aan nahay waa iska gurijoog aan nahay haween iska gurijoog waaye wax jira ma laha waa las dul fadhiyaa wax shaqee ma jiraan marka waxaan leeyahay ummadda ilaahay wax siiyey in ay ummaddan u soo gargaaraan asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu magacayga caashi yuusuf aa la yidhaahaa aniga xaafadda kooshin aanna ka soo barakacnay roobkii farada badnaayoo habeenkii aan ka soo baxnay sagaal cisho aanna joognaa bannaankan faarax caafi annagoo qoysas badan eh roobabkaanana soo barakici haddana bannaankan aan iska joognaa oon ka onkornaa roobka oon bannaanka u soo baxnay daawana ma haysanno daryeel kalena ma haysanno aniga iyo adigaba wax naga shaqeeya ma laha aabbaha marka horenta waa bixi jiri meelahana waxaas ka soo raadsan jiray xooggiisa haddana xooggiiba fara laguma hayo bannaankaana iska dhoobannaha oo iska fafadhinaa
inkastoo weli la degan yahay inta badan xaafadaha magaalada baladweyne ayaa haddana waxaa jira qoysasaa ka barakacay daadadkii ka dhashay roobabkii guga ee ka da-ay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiirana